gurigii aqal baynu ka doodaynaa aqalku waa aqalkii miyiga aqalkii magaaladuna wuu soo geli doonaa oo hoos baynu ugu dagaandegi doonaa maxaa jira soomaalidu aqal miyi iyo aqal magaalo waa leedahay iyo aqal beereed labadaba way leedahay aqalka beereed goonnaynu usoo baari doonaa laakiin maanta waxaynu ka hadli doonaa aqalka miyiga iyo kan magaalada oo ah isu dhex galay ayaynu ka doodi doonaa ragga ka doodaya waxaa ka ugu horreeya ninka la yidhahdo daahir afqarshe ninka la yidhahdo fiqi buraare ninka la yidhahdo dhegaweyne ninka la yidhaahdo cali mudiir axmed nuulow isaguna warkaa qaybtiisa qaadanayo oo soo jeedinaya waxaa jiray maalin weyda inaynu ka doodnay aqalka laga dooday oo hoos ahaan aynu u doodnay oo xarigga muddo shalay ka hadlaynay maanta waxaynu ka doodi doonaa aqalkaynu qaybihiisa balguud ayaynu ka doodi doonaa doodana koowaad waxay noqon doontaa horta aqalka miyigu imisuu u qaybsamaa su-aashaas waxaan ku horraysiinaya jawaabteeda daahir afqarshe
mamuura waad mahadsan tahay aqalka soomaalidu ay dhisato waa qaybo badan qaybihiisa badan marka u horeeya waxaa loo yaqaanaa saari iyo gurgu saari waxaa la yidhaahdaa aqalka intaa dhisan ee muuqanaysa gurgurkuna waxaa hoos yaalla saarigaasaa laba u qaybsama qabax iyo deg buu noqdaa qabax waxaa la yidhahdaa wixii qori ka yimi ee aqalka ku taagan yahay markaasuu leeyahay dhig iyo udub iyo lool iyo dhigaha iyo loolka mid u dhexeeya oo isla jirjiricsan oo la yahdo jalalooti intaas waa inta uu ku taagan yahay aqalku haddii sare loo qaadayo oo uu intaa ka weyo aqalada aroosyada iyo waxaasa tiirarbaa ka hooseeya dhigahan iyo waxaa lagu dheereeyo waa markaa aqalku dabadeed cirkaa tegaya ee sare isu taagaya o arlada oo dhan ka dheeraanaya ulamadaryaala noqdaya aqalkii xaggan loo soo foorinaya laysla soo wada horkeenaya oo tiirarkaasina wakti wakti bay galaan marka aqalka la banaanadinayo la doonayo in laga sameeyo aqal weyn oo aroosa amase dadka beeralayda ahee aan guurguuraynin aqalka dadka badani seexday xoolaha qaar xitaa ay hooyaan ee aan werigii la raraynin ee iska adunida dhan baa tiirarkaasu ay soo galaan waayahay wax allaale wixii dusha laga saaraana dad baa la yidhahdaa waa waxii lagu dilay dad qof waliba waa yaqaanaa waa wax lagu awday markaa kaasina wuxuu kala kacayaa wax aws laga sameeyey iyo saanta xoolaha oo la yado lama lo-duba ha u badatee geeluna wuu ku jiraa saantaas iyo wixii caws laga sameeyey yuu u badan yahay dadkaasu iyo wax maydhax laga sameeyey oo kabda la yidhaahdo iyo wax mare laga sameeyey amase haragga xoolaha dhaldhashay oo waa geedkan la yado aloorka oo duur yar yar oo la safay iyo xadhiggaa oo laysku sameeyado xadhiggu ama yahay haraggaa xoolahee aan sheegay oo lagu qurxiyey oo meel meel line line loo sameeyey ama mara maradii oo la soocay oo dabadeedna lagu tidcay bahalkaas oo noqonaya geed aamin ahoo sida saanta oo kale ah quruxuna leh wax raagayana ah oo cawska ka laxaad roon oo alaabada aada iyo aada haweenku ay u qiimo geliyaan ka mid a markaa aloolkaa iyo saantaa iyo cawskaa iyo maydhaxdaa afartaa jaad ee laga sameeyey yaa dad la yidhaahdaa xadhigguna waa ka dhexeeya oo dabeedna waxaa isku xidhay markaa waa xadhig marka intaasu aynu ka sheekaynay oo dhamme waa wax saariga laysku yidhaahdo ee aqalku ka dhisan yahay gurgurna waa wixii lagu manascaadaa ee hoos yaalla oo markaasu u kala kacaya isagiina nooc nooc bal horta qabo haanta ama ha lagu lusho ama biyo ha lagu shubto iyada hormuudu ah waxaa ku xiga ubooyinka subaga lagu shubto ee lagu kaydsado ee aan weligood xumaynin ee baarahada la yidhaahdo ee galbeed ka baxa ee la xaragaysiiyo ee sida quruxda leh loo sameeyo ee la safo aqalka wanaagsan ee qaaliga ah baa ku xiga waxa ku xiga bahalkan la yidhaahdo qumbaha iyo tebadda oo markii hore inta aan la baranin waxa maacuunta ah ee inooga yimid dhulka ajnabiga wixii aynu subaga ku shuban jirray ku kaydsan jirray waa qumbaha iyo bahalkaa la yidhaahdo tebedda tebedda waxaa laga sameeyey harag adhi haraggii adhiga un baa loo sameeyey gilgillo saddex oosaa la isu weydaariyey markaasaa camuud laga buuxiyey haraggii xaggii qalliinkaa la sarraysiiyey xaggii dhogorta lahayd oo la xiiray oo la wanaajiyey baa markaa la hoosaysiiyey camuud baa laga buuxiyey geed baa laga laalaadiyey markaasa camuuddii lagu disay sida jooniyadda marka hadhuurka lagu cabaynayo oo kale kolkaasay simantay markaasay saa ku qallashay markaasaa dabadeed halkaas inta la hufay oo la wanaajiyo camuudiiyo wixii laga dhameeyey oo suba kale markaa lagu dhaqdhaqay ayaa sidii loo dabooli jiray ee looga ilaalin lahaa ma garanaysaa wax u taga subagaa saasuba halkaa loogu shubaa kaa waxa u caada subaga oo iska kulul ilaa wixii saan weeyaana laguma shubo oo isaguna cilmiya buu ku dhisan yahay bal hadda waxay la tahay raggii kalena inuu maaragtay u wada diyaar yahay yaan ka laasanini dee saaxiibkay fuqubiraale u dhiib
haddana waxaan u wareegayaa dhinaca fuqaburaale oo isagu gurigaas baadiyaha dhowr aroos ku galay oo nin aqoon dheeraada u leh guryaha miyiga guriga miyiga iyo qaybihiisa inta u kala baxo fiqiburaalow guriga miyigu daahir way maqlaysa intuu u qaybiyey iyo sida u qaybiyey bal adiguna qaybahaaga iyo saad u arkaysa waxaa suurtowda inaad isla inkastaad reer nugaayada isla tihiin inaad kala gedisan tihiin oo adigu dhowr meelood baad aroose ka gashay bal maxaad anoo
intaa au daahir uu yidhi magaca guudah anugu waxba ku dari maayo waan la qabaa au daahir sidaa uu yidhi hase ahaatee waxaan qaybinayaa udubada udubada laba waxaa la yidhaahdaa labada udub xoog waa labada fooda la ysu saara midna waxaa la yidhaahdaa udub dhexaad oo waa ka dhigta dhexdiisa lagu guda laba udub oo kalaa jir oo iyaguna la yidhaahdo udub daceed udubda dhinac isaguna ka qabta udub raareed baa jira oo isaguna dhigta raarta ah lagu haya lixdaa markay noqdaan waxaa raaca haddii aqalku duubasho culus leeyahay oo gabadha gaarida ah ee aada uga digtoon inaan aqalkeedaas uusan xumaanin duubashadaa faraha badan waxay u samaysaa qori la yidhaahdo heensaraar heensaraarkaasi wuxuu leeyahay laba faraar oo waaweyn markaasaa saas loo saaraa duubashida si ayan ciiddaas hoose kuusan aboor uga soo gaadhin ama bahashan cawagudda la yidhaahda ayan u soo gaadhin oo duubashidaas ayan wax ka cunin duubashidaasna waxaa loola dan leeyahay waa mid raasamaal dambe laga rabaadoo maalmaha ay tahay feestada ama damashaadka ama aroosba la samaynaayo ama gabadha gaaridaha ee gabadhi u joogto oo ay leedahay mar baad wax dhisi doontaade sii kaydi yaa duubashadaasna loogu danleeyay udubadii intaasaan u qaybiyey waxaan kaloo raacinayaa dhigaha qabaxa ah qabaxaa sidaa uu dahab u sheegay baan la qabaado waxaa weeye lool iyo dhig loolku waa kuwa duurka laga sameeyaa ee saa isugu soo laabma isugu soo girgirinba laba noocba waa lagu maraa dushooda marka la maro xadhig xoolaad waa lagu maraa dhigta iyo loolkaba xadhig la sameeyadoo cad oo xagga galbeedka u badan oo hadhowto la asli doonana waa lagu sameeyaa oo waa lagu maraa marka qabaxaasu wuxuu markaas ka qaysan yahay udubka sidaan hore u sheegnay iyo loolka iyo dhigaha inta qabaxa la yidhaahda waa intaas ma garanaysaa ee qoriga ka samaysan haamihii xaggoodii u kici maayo oo wuxuu ka sheegay ow daahir kuwa ugu muhiimsani waxaa weeye haanta haanta marka dhowr nooc baa loogu kala dhawaaqaadoo marka la dhaaminaayo waxaa la yidhaahdaa dhoon horaad waxaa markaas ku xigtada waa laba dhoon horaad iyo laba dhoon dambeed oo intaasu badiba waxay ka qayb galaan dhaanka xaggiisa waxaa jira haan kale oo iyaduna la yidhaahdo haanta lagu lusho oo iyaduna sida reerku u kala xoolo badan yahay qola aagaan bay ku lulataa qola dhikil bay ku lulataa qola waxay ku lulataa haantaa dhoon horaada oo kale oo wanaagsan oo ama qaba ah ama argeega oo caashaan si wanaagsan loo aslay oo loo xooleeyey oo fiican yaa reerka xoolaha badan ee lo-da iyo waa waxa laga lushaa waa lo-da iyo ariga sida reerkaas u kala xoolo badan yahay baa haantaana loogu lushaado iyaduna waxay la eg tahay kuwa dhoolhoraadadaas oo kale kuwa yar yar ee aan dhikisha ku sheegayn ama agaanta ku sheegayn waa kuwa gabdhuhu uguba heestaa naagyaha ee haan yahay dhigdhiga dhabar yar waagii dhalaarowya soo mana dhanaanaatid markay ku lulaayaan cashaan iyadaa laleeyahy waa yartay adigu dhikin yahay marka hintaas ayaan uga baxayaa erayadii anoo aan sii badanin rag badan oo murti badan hayaana iga dambeeyeen ama gabdho badan halka kale ay joogaan waana mahadsantay maanta aad iyo aad baynu nasiib badan nahay waxaa nagala soo qayb gashay maryan oo iyaduna waxay qayb weyn ka qaadan doonta dooda tan ku saabsan aqalka iyo alaabtiisa waayo way nooga waxogaalsan tahay waa gabar inkasta oo raggu ay xoogaan gabdhaha oo wax badan ay ka xoogeen oo layihi ilbaxnimadaanba hadda gabdhaha qaarkood ku doodayaaniin ilbaxnimada taa ilbaxnimada raggaa la yidhahdaa ilbaxnimadii dumarka waa haweenku waxba kuma leh ee weli anagu waa waa waana dhacay sidii baan u dhacannahay hadda waada moodaa inaynu inagu dhacayno qalabkoodii iyo alaabtoodii aynu ka boobayno oo aynu wax ka bibiidayno si xun wax uga sheegayno laakiin nasiib wanaag maanta doodii hadday nagala soo qayb gashay maryar bal maryaray adiguna guriga imisaad guriga miyiga imisaad u qaybin lahayd odayaashu waxay u qaybiyeen saari iyo gurgur bay u qaybiyeen gurgurkii saaridii bay kala qaybiyeen oo waxay ka dhigeen waxa la yidhaahdo qabax qabax iyo surad ayay dheheen waxay yidhaahdeen gurigii saarida waxay ku sheegeen bale waxay ku sheegeen dad qabax iyo dad ayay ku sheegeen dadka alaab baa lagu sheegay waxaa wax lagu dado waa laisla wada garanaya qabaxna waa dhigihii iyo udbihii iyo wixii kaleeto hoos yiin ayaa lagu lagu sheegay haddaba maryanay adiguna bal maxaad ka oran lahayd gurigii oo laba loo qaybshay saari iyo gurgur gurgurku waa tiro badan yahay
sida runtaa waxaa ee, ragga maanta meeshaan iskugu yimid oo ay ka mid yihiin awdaahir fuqubraale waxaan u malaynahayaa inkastoo aan gabar ahay inaan haddana la badartami karinin mar haddii aan loo kaco xagga dhaqanka soomaalida maxaa yeelay een, midna waxa weeye waa iga aqoon badan yihiin midda kalena waxa weeye waa iiga waayo aragsan yihiin marka ee, sida ay u qaybiyeen oo ay labadaa magac ugu kala qaybiyeen ayaan aniguna sida runta ah ku waafaqsanahay Een, sida la wada ogsoon yahay maaragtay aqalka soomaalida waxaa weeye hidda ahaan wax aan ka soo gaarnay ka ab ka ab Een, inkasta oo aqalkaas aas-aaskiisa iyo dhisidiisa iyo abuurintiisa ay keeneen haween haddana raggu waa kan ku dhaqma oo ku hoos jira oo shay shay bay u yaqaaneen marka sidaa daraaddeed labadaa oday siday u qaybiyeen ayaan aniguna ku go-aa
waxaa kaloo jira oda kale oo isaguna wuxuu ku yahay aad iyo aad aqoon badan u leh waxa waaye dhegaweyne dhegaweynow adigu maxaad oran lahayd bal adiguna eh, odayaashii waad maqlaysay gurigii labay u qaybiyeen maxaad ku dari lahayd hadalka hambadiisii baad siisay oo horta meelaan uga tago garan maayo markay ila soo gudboonaatin baan si hambada ku siin doono waa mid tan kale anigu wixii kale la sheegiyey aqalka shayba meeshuu anfaco ee uu anfa- ee magaca ku leeyahay yaan kala sheeg sheegaya
Een, waa gar oo waa kugu celin doonaa anigaa ruuxaygaaba sii qayb qaybin doona guriga erayaan haddayni weydiiyaan mar kaleni sii weydiin doonaa Eh, waxaynu u noqon doonaa bal aan ka hadalo qaybaha waxa la yidhaahdo eh, saarida waa laga hadlay qaybaha saarida maxaad ku dari lahayd
Ee, meesha dhoon horaad la yidhaahdo amba dhoon dambeed Een, may erec cusubaan ku daraya aniga waxaa anigu waxaan u aqaanaa kalsaar iyo dambeed marka labadaba inaan u aqoonno weeye doon horaad iyo doon dambeed haddaad u tiqiin aniguna waxaan idhaha kalsaar waa midda hore dhoon dhoonta hore iyo dambeed haa kal cashi eh, horay jirtaa kalsaar iyo dambeed Een, waa caliyow waa- waxaan kugu sii darayaa inaynaan saas uga hari doonin ee haamaha iyo dhoonta ruuxeeda iyo dhoonta qaybaheeda guriga ruuxiisa qisaas uga sii hari maayo waan idinku celin doonaa Eh, laakiin hadda waa guud maraynaa markaynu guud marro baynu isna hoos soo isu degaynaa erey erey baynu u degaynaa erey udub maxaa la yidhahdaa udhaxaad maxaa la yidhahdaa kaa maxaa la yidhahdaa waxaas ayaynu tusaale ahaan aynu uga doodi doonaa waana xoogaana way noo diyaarsan yihiin ko Eh, waxaynu nidha bal maantay saarida ha la kala guro ereyga waxaa la yidhahdo saarida oo uu ku sheegay daahir afar shee uu xoogaa ka qaatay bal saarida keliya ka dood dhega weynu
saaridii ka doodno waana sheegaynaa shayba meeshu ka anfaco intii aanu ka naqaan wey horta duubasho haddaad maqasho waa ninkan u gaadhay oo leh naaguhu ma wada lahaa aqaladuna ma wada lahaa waxaa jirtaa aqal aan inta la dhisanayo iyo heryadaba dhaafsiisnay oo aan duubashiba lahayn baa jirta waxaa jirta aqal ay duubashidu siyaado tahay oo markay waxna wax ku heriyeysato awrtii waxna dhiskii u- uga hadhaya duubashi kaasaa la yidhaha ka saddexda hensaraar loo sameeyo ee midna dhexda yahay midna labada madax yahay ee la isdul saaray aqalka hagaajiya ee suradda aada maqashay waa taa oo waa duubashida mid kale shayga aloolka la yidhahda naaguhu aqalka waa ayla xidhaan naagta wanaagsane gaariday waxay doonaysaa marka aqalkaba la soo galo inaan ninkii muuqan oo foodaba marka la gasho ninkii oo iska jiifa durba la arag marka sida qaalibkaa wuxuu ka shaqeeyaa ila xidhkaa oo isaga badiba waa lagu ila xidhaa oo inta docdaa lagaga soo dhiso oo barbar lagaga soo dhiso yaa barbarka kalena la laalaado udubkii udub dhexaadka ahaa yaa dacalka loogu soo xidha dhagaatii buu leeyahay ku xidhan oo markaa ila xidhka waa shayga keena weeye kaasna waa mid kan kale kabedda horta aloolka waxaa ku samaysan xadhig iyo suuf iyo jil oo aqalka oo dhan ka dhexeeya dhigaha jil baa gala oo saantan adhiga la jeexaya maaragtay ee adhiga lagu rarada aqalka lagu duubayo jil baa la yidhaha magaceeda jilkaa waa lagu saabiyaa oo caloolkaa lagu sameeya oo dhigaha lagu mara magaciisa gudiyo jil baa la yidhahdo kama bahdo caloolkaa bir waa jil oo orgida yaryar ee dhalata yaa laga jeexaa markaa jil baa la yidhaahdo waa laga sameeya qaarna suuf baa laga sameeya qaarna xarig baa laga sameeya oo xarig caadiaba marmar loogu dhex daraa waa mid kabadana madax duf la yidhahdo oo maleegna la yidhahdo dufna la yidhahdo naaruhu kabada ka maleegaan oo ay u qiyaaseen iyo xarig baa iyana lagu sameeya waa la samayn jiroo iyagoo u dhisan madaxay ka xidhaan oo waa ku heesaan oo waxay usii dhigaan cunay usii dhigtaan oo waa dhib badan tahay naagta kabadda lehay kaalin darane adaan kayd usii dhigan bay is yidhaahaan marka ay ku heesayaan
maamaadaas waa rabnaa haa
yes koron kor cuni mayno haruurka wey koron kor cuni mayno oo kariba mayne karuur geel ma lahayaa bay leeyihin marka iyana halkaasay ka waxaysaa oo waxaasay ka shaqaysaa xadhkaha magacyahay yaro kala leeyihin oo xadhig bay korka ka wada yihiin qaar yeel baa la yidhaahaa qaar cayn baa la yidhaahaa qaar waxaa la yidhaahaa eh, dibil xeer qaar bayd baa la yidhaahaa qaar waxaa la yidhaahaa mara oo waa xadhigga aqalka lagu maraayo oo maraa la yidhaahdo waa xadhigga ay aqalka ku maraan ee dhigaha iyo ku maraan oo dhiga maraa la yidhaahaa qaarba meel buu ka shaqeeyaa mid hoggaan baa la yidhaha waa ka awrta lagu hogaamiyaa mid dabar baa la yidhaha waa ka lagu dabraa midba meel buu ka shaqeeyaa dhigaati mid la yidhaha jira dhigaati dhigaantigaasu shay walba aqalka intaa le wix- wax allaale waxa saaraya shay walba wuxuu kaga xidhanyay faruurta dhigaantigaasu aloolku ku xidhan yahay oo hararadu mid walba ku xidhan yahay oo kebaduu ku xidhan yahay oo shaygii kor loo qaado dhigaantigaasaa ku xidhan aqalkao dhanna shaygii kor loo qaadaba xadhig baa ku xidhan oo kala wada haddaan xadhigaasi ku xidhnayn la rari kari maayo si loo wadala lama yaqaan horta intaanu ka naqaan annana waxyayaabahaasanu ka gaadhin
waxaan dib ugu noqonayaa ninka la yidhaahdo fiqburaale fiqburaalow waxa kan la yidhahdo suradda suradda ereygaa suradda ah oo waxa la suro oo a ah ka timi suriddaa ka timi oo haan leh oo hub leh oo dhar leh oo xarig leh oo bal guriga ah gudihiisa waxa la suro bal gurigaa laba daryaalaha ah oo weyn oo arooska loo sameeyey oo gabadha loo soo gelbin doonayo wiilka maxaad odhan lahay bal suradaas u koob
taas horta la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa sudhayo surayo sudhayo sudhayo waynu ogsannahay oo halka kan magaalada ah waxaa laga yidhahdaa takabane takabane yaa la yidhaahdaa waa af shisheeye innagu afkeenu waxaa weeye sudhayo sudhayadaas marka aqal la dhiso oo aqalladu way kala duwan yihiin waxaa iska jira aqalla hadba si uu u kala saabaan badan yahay ama u kala dhar badan yahay ama u kala xab wanaagsan yahay ayay sudhayadu ka soo baxdaa sudhayadaas waxa la sudhayaana waxaa weeye aqalkii waa la dhisay marka aqalka la dhiso ama wuxuu leeyahay udbo faraara leh ama wuxuu dula leeyahay ligligyo haamaha ku waxaysan ama wuxuu leeyahay dhigo iyaguna wan wanaagsan oo dhinacyada ka saaran markaas dharkii reerbiiga waynu garanaynaa adoo dhar badan oo ay saas u sursudhaan ma ay laha laakiin waxa wax la sudhaayaa waxaa weeye weelkii yaryaraaye muleenka la odhan jiray weelkaasu marka muxuu noqonayaa midmitan waxaa ka mid a dhiisha wax lagu kaydiyo oo odaygu markuu maqan yahay dhiishaasoo iska wanaagsanoo dhiisha oday la yidhaahdo iyadoo had iyo goor halkaa iska sudhan oo waxaa la sudhayaa udubkaas yaa la sudhaya waa kow waxaa jirta mid kaloo iyaduna la yidhahdo dhiil qur-aan oo dhiisha dhowrtada la yidhaahdo oo marka caanihii lagu soo waxiya iyadana halkaa la iska dhigaa oo la yidhahdaa marti hadday ama timaado ama marka tacdaad la samaynaayo oo beel badan ay halkaa isaga dhow tahay maalinta toddobaad ee laisugu tagaayo la qaadaa la geeya waxaa jira bahalkan isagana jiraabka la yidhaahdo jiraabkaas oo haweenku had iyo goor wax ku ritaan ay ama saqafa ku riteen ama geediha ku riteen ama wax kasta waa ku riteen taasna waxaa la yidhahdaa suurayaday ka mid tahay waa kow waxaa jira isaguna ohli ohligaasuna waa la mid oo jiraab iyo ohligaasu waana isku mid waana kala duwan yihin yarahe ee midna waa mid guriga iska jooga oo halkaa wax loo lagu suraa midna waxaa weeye sidii boorsadii bay ka dhigan tahadoo markay gabdhuhu adhiga raacaan ama ay y waxay soo sameeyeen wax qaraab la yidhaahdo qaraabka ay soo samaynayaan waxaaba jirta inay dirgalooda arkaan oo diirtaan markay diiraan maydhaxdaa iyay calaliyaan markay calaliyaan bay soohaan intay soohaan bay markaa geedi ka dhigtaan geedigaas ay ka dhigtaan oo ay soo hayaan markuu usoo buuxsamo soo waxeeyo halkaasay ku kaydsadaan isaga waa kow waxaa kaloo jira ohligaas ama jiraabkaa lagu ridaaya madiishaa lagu ridaa mudacaa lagu ridaa maxaadkaa lagu ridaa waxyaabahaas oo dhan waa muleynkii buu ka mid yahay laakiin waa qayb aan dhulka la dhigin ee la sudho had iyo goor gadowyagaa teedsan ee faraha badan leh wixii dhara oo aan markaas la qaadanaynin ee maalin la rabo in la qaatana waxaa lagu ritaa ama abxadda ayaa lagu ritaa abxaddaas ama oo sanduuq ka dhigan abxaddaas oo ka dhigan sanduuq oo kale ayaa lagu ritaa waa kow waxaa jirta iyaduna mid kale oo iyaduna xashin la yihahdo xashinta marka dhar laguma rito laakiin xashintaas wixii raashineed dibadda laga keeno oo ama midha leh ama le haddii la maayo yicib leh ama haddii la maayo masege leh waa xashin oo iyaduna waxaa weeye kaydka gurigay ka mid tahay iyaduna bariidka iyada laguma shubo laakiin bariidku waa iska gooni isagu wixii sudhayo la yidhaahdaa waa waxaa fudud ee ama harag laga sameeyey ama maydhax laga sameeyey oo ohligii noqonaya ama orgii laga sameeyey harag adhi laga sameeyey oo la tolay kuwaasaa horta sudhayo la yidhaahdaa waxaa kaloo soo raaca waxa la yidhaahdo sati baalka la yidhaahdo masafta masafta ama gunada la yidhaahdo ama kuwa kay gunada yaryar oo iyaguna magaalada xaggeedana ka soo galaan lana sameeyo oo cawda laga sameeyo oo toliina laga sameeyo iyaduna haweenku ay ku keetaan indha kuusha iyo muxuu ahaa alaabtooda yaryar ee iyaga nadaafadooda ku saabsan ay ku ritaan iyaguna marka kuwaasaa la yidhaahdaa sudhayo sudhayadaasuna marka waxay kasoo dhex baxdaa muleenkii aqalka dhexdiisa ahaa iyay kasoo dhex baxdaa oo alaabtaas marka awrkii la raro iyagu malaha ligligya isqabsanaayo markii la raro awrkii xaaswalwaalka ahaa ee haamaha iyo qumbayaasha iyo tebadaha iyo balkan muxuu ahaa ee gembisaha gebisaha waxaa weeye saab la sameeyey oo qurux loo yeelay oo laga dhigay lagu sameeyey markii xaashaa saas loo sameeyey oo afkiisa saas laga dhigay ayaa ama lagu sameeyaa xadhig geedidoo qurux badan oo la aslay ama lagu sameeyaa xadhig xoolaad oo la isugu xidhaa lagu sameeyaa afkiisana waa la silaa isna liglig buu yeelanayaa kuwaas markii awrkii xaasulhaalkaa lagu teediyo la raraayo yaa hintii aan idiin sheegay ee sidaha lahayd yaa masnada surfudah oo meesha la yidhaahdo hebelow waxaan wataa dhiil caanatee leh ee awrka iitaar oo maxaa loo dhigaa iisul weeye macnaha cawrkii waa wada raraya markaas waa la sudhayaa iyadii oo waxaa la sudhayaa haan ligligeed yaa la sudhayaa ama uba ligligeed hadda kii adag yaa la sudhayaa ila weyn buxdaa dhiisheeda inta sudhayada la yihahda waa hintaa qaybtaa ka soo baxda guriga dhexdiisa ee aan iyadu gelaynin teedka dhulka ah ee la dhowraayo bisla ee halkaas cashan fiiro gaara loo leeyahay intaasaa sudhaya la yihahdaa
innagoo aan moodayo inaynu ku wada ayidi doonno gooni goonina ereyada qaarkood u qaadan doonna ayaan waxaan u gudbinayaa ninka la yidhaahdo ereyga kan la yidhaahdo surayo ama suradba si ninkastiba si kasta ha u dhehee waxaan u wareegayaa dhinaca gurgurka oo daahir afar shee daayana uu qayb weyn ka qaatay haddana waan ku celin doonaa gurgurka bal qaybaha gurgurka daahir afar show halkaan aan ku dhaafno u dayno ninka la yidhaahdo fiqiburaane aan u dayno waxa la yidhaahdo surayada bal adiguna qaybaha gurgurka maxaad ka oran lahayd gurgurka bal gurgurka qaybihiisa guud oo sare mar gurgurka adaan hoos u dagaandhigin maadsanid gurgur waxaan kuu sheegay markii u horreeyey aqalkii markuu qaybsamay waanigii ku idhi waa gurgur iyo saari saariguna waa waxa dhisan gurgurna oo wixii hoos yaalla labada qaybood waa nigu kala qaaday marka gurgurkii noocyadiisu waa ay badan yihiin lambar one waxaa u ahaama oo qaarna biyaha leeyihiin qaarna ay caanaha leeyihiin haanta caanaha biyaha laguma shubo iyadoo sabir abaari dhacdo ay khataran gasho maaha oo way ku xumaanaysaa labadaa waa la kala ilaaliyaa tawey waxaa la yidhahdaa dhoon oo waa dhoon horaad halkii aynu maarata ka kala sheegaynay oo dhoontaasu ama waa lagu lushaa ama biyaha lagu dhaansadaa markaas dhoon horaadtaasaa lambar wan u ah dhoon dambeed baa ku xigta marka awrka la rarayo weeye han kale oo saddexaad oo awrku hadduu dhaansan yahay waxaa raadinay kaa hor yimaada iyo dadka dhanka wadaaba ay cabbaan oo xagga dambe kaga xidhanina way jirtaa oo saddexaad haamahaasaa horta lambar wan u ah ha kala yaryaraadeen ha kala waaweynaadeen midba wakti baa loo baahanayaa goor walba caanuhu isma la eka goor walba biyo badan oo la dhaansado looma baahna mid waliba xilliga ay leedahay baa la doonayaa in maaragtay lagu manaafacaado dhoon horaada tan weyn ee biyaha ah marka dabada biyaha halkan ceelgaab oo kale laga soo qaadanayo awr loo rari maayo haan wastaani oo hooyadu qaadan karto ayay markaa u baahan tahay kasoo biyaysato maaragtay balliga kan ku dhow waxaa horta haamahaasaa lamar wanu ah waayahay waxaa ku xiga waxaan la yidhahdo baarahada ama ubada ninba si u yaqaano ee subaga lagu shubto ee laga beero galbeed ee aqalkeenna markaa ugu quruxdana badan leh ee sidaa loo safo aqalka qaaliga ahee la doonayo in maaragtay ha laysku xaragaysiiyo warkaa waa kanuu leeyahay ubabare sabciin ahoo askar faylinu moodo ingiriisa la moodo marka uu ninku geerarka ku tirinayay sidaa loo safo oo dabadeedna aqalka qaaliga ah sidaas oo kale ayaa loo safaa baarahadaas oo dhar cad inta lagu sameeyey iyo xadhig dhanna ka guduudan dhanna ka cad xadhig caare la yidhaahdo oo xadhigga kan saab caaraha lagu sameeyo oo markaa haddana mara kale lagu gadfo oo cad haddana habaaska lagaga qarinayo saabkeediina la wada aslay meeriska u sarreeyana mara cadoo maxamuudiyaa lagu sameeyey xoolana laga buuxiyey oo muqmad iyo maxawash iyo duniya dabadeedna ay ka buuxdo oo dabadeed tacabkii soomaaliyeedba uu halkaa ku dhan yahay kuwaasaa horta markaa ku xiga